alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu darsigeenna maanta biidni illaahi subxaana wa tacaala waxa uu ku saabsanaan doonaa wacyigelin iyo axkaamta la xidhiidha xanuunkan maanta jira waddankeennana ay muuqato inuu ka jiro oo weliba uu faafayo marka koowaad ilaahay baa subxaana wa tacaala ka waxa uu qadaraa u dhaco ah iimaankaasi waynu xoojinaynaa se ilaahay subxaana wa tacaala uu ina amray inaynu idhaahno qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lana waxaad tidhaahdaa nagu dhici maayo wax ilaahay subxaana wa tacaala noo qadaray mooyaane xoojinta iimaankaasi waxay daweyn nooga noqonaysaa baqaha xadka ka baxsan iyo argagaxa sababi kara qofku inuu daciifo oo xanuunka uu u jababa mar labaadka ilaahay baynu subxaana wa tacaala baryaynaa oo aynu weydiisanaynaa inuu xanuunkaasi inaga nabadgeliyo cidda uu ku dhacayna ilaahay subxaana wa tacaala si sahlan oo yasiran inuu u dhaafiyo oo ilaahay uu ka shaafiyo ilaahay isaga ayaa shaafiya sidaa nebi maxamed uu odhan jiray anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauka ilaahayow adigaa wax shaafiya bogsasha ma jirto taada mooyaane ilaahay baynu subxaana wa tacaala ka magan gelaynaa xanuunkaasi iyo dhibaatadiisaba dadka muslimiintana guud ahaan gaar ahaana beledkeennan dadka jooga aynu ka magan gelinayna waxaa kaloo inala gudboon walaalayaal masaa-isha noocani marka ay jirto in axkaam bay kolley yeelanaysaayee dadka culimadaah ee cilmigooda iyo diintooda lagu kalsoon yahay in la weydiiyo sida ilaahay subxaana wa tacaala uhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wixii aydaan garanayn cidda aqoon u le weydiiya oo dadku iyagu aanay isu fatwoon oo sida la quruxda badan ama ay ula muuqato uun aanay sax u arag ay difaacayaan oo ay u doodayaan waxaa ka mid ah masaa-isha muhimkaa ay tahay in lagu baraarugsanaado qofka muslimkaa ee xanuunkaasi isku ogaada amaba se isku arka calaamadihiisa iyo amaaradihiisa ama isaga shakiyaba maadaama uu yahay xanuun isdhexgalku uu sabab u yahay gudbitaankiisa waxaa waajib ku ah inaanu dadka muslimiinta la dhex iman waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laa yuriidu mumridun calaa musixin mid xoolihiisu ay bukaan yaanu ku dhex darin oonu ku soo aroorinin xoolaha caafimaadka qaba dadka bani aadamka ayna kasii daran shareecaduna ma ogola dhib toosa qofku inuu geysto iyo inuu sababu noqdo midnaba oo waxa uu hi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu sanadkiisu xasanka yahay laa darara walaa diraar waxaynu ogsoonnahay wax xanuunadan dhibaatadooda la arkay aada uga fudud qofka ku sifaysan buu diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dadka dhex yimaado waman akala huuman aw basala falaa yaأti masaajidana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi sida muslim wariye qofka basal cuna ama toon cuna masaajidadeeda yaanu imanin sababta loo diidayna waxay tahay labadaa geed waxay leeyihin uraan fiicnayn oo dadka muslimiinta ee masaajida ku tukanaya dhibi karta dhibta ay urtaasi geysanaysana waynu dareemi karnaa dhibta ay xanuunada noocan oo kale geysanayaan haddii la garab dhigo inaanay waxba kaga dhacahayn nabigu calayhi salaatu salaam wuxuu amray inuu gurigiisa ku tukado qofkaasi waktigii nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici jirtay ninka amarkaa khilaafa ee geedahaasoo ka uraya masaajidka yimaada in la qabto oo la jiido oo ilaa baqiic la geeyo oo masaajidka laga saaro sababtuna waa dhibka uu geysanaya laga hortegaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay geedaha urtoodu dadka muslimiinta iyo malaa'igta labadaba inay dhibayso in اmalaaئikaةa tata'adى mima yataأdى minhu banu aadam malaaئigtu waxay dhibsataa oo dhiba waxa bani aadamka dhiba urta qarmuuna bani aadamka dhibaysaa malaaigtana way dhibaysaa halkaa waxaynu ka garan karnaa walaalayaal wixii kasii daran ur aan fiicnayn ama la dhibsado masaajidka lala yimaadee ka dhib badan sida xanuunadan la kala qaado hadduu ilaahay subxaana watacaala idmo arrinkaasi inay kasii daran yihiin oo ay tahay qofku inaan muslimiinta la dhex iman qofka la dhex yimaadaana uu noqonayo qof muslimiintii dhibay qofka muslimiinta dhibaana waa qof dembaabay oo dembi weyn galay والadiina yuؤduuna الmؤminiina والmuؤminaat bغayri ma اktasabuu faqad اxtamaluu buhtana وaإma mubiina bui ilaahay kuwa muminiinta ragga iyo muminaadka dumarkaa dhibaya iyagoon samayn wax lagu dhibo oo xaq ay tahay markaa in la dhibo waxa ay dhabarka u riteen bui ilaahay subxana watacaala dembi weyn marka arrinkaa aada iyo aad ha looga digtoonaado waxaa dadkeenna ku jirta cuqdad ah qofkii haddii la dhaho xanuunkaasuu qaaday siduu ceeboobay oo kale xanuunku ceeb maaha waa wax ilaahay subxaana watacaala uu keeno ilaahayna xikmad uu ka leeyahay in lagugu imtixaamayaa dhici karta hadduu kugu dhaco waxaa kaloo dhici karta in ilaahay subxaana watacaala uu dembiye kaaga dhaafayo ama darajaad kor lagugu qaadayo dad xanuunkaa ku sabirto sabirkaana aad ku ixtisaabto ambiyadii ilaahay baa xanuunsan jirtay oo dadka u khayr badnaa nebiyullaahi ayuub baa xanuunsaday saynu ognahay oo muddo dheer oo siddeed iyo toban sannadood axaadiista qaarkeed ay ku tilmaantay dhulyaal ahaa nebiyullaahi moxamed baa calayhi salaatu wasalaam xanuunsaday nebi ibraahim baa sheegay inuu xanuunsado markuu xanuunsadana ka shaafiya ilaahay uu yahay waidaa maridtu fahuwa yashfiin dadkii saalixiinta ahaa ee ahlulkhayrkaabaa xanuunsan jiray markii maka laga hijrooday madiine la tegey abubakar iyo bilaal labaduba way xanuunsadeen oo waxaa ku dhacay daltabiyeysi iyo jawigii magaalada madiine oo ay la qabsan waayeen markaa qofku inuu xanuunsadaa daliil uma aha inuu yahay qof xun oo ilaahay ka fog ceebna maaha xanuunku wuxuu qofku keensadan maa ilaahay baa keena marka cuqdada noocaasiya waa in la yska saaro weeye oo qofka xanuunkaasi isku ogaada ama calaamadihiisi isku arkaa uu isbaadho amaba se ugu yaraan uu isbaxnaaniyo isagu iskarantimeeyo oo dadkiisa laga bilaabo dadka guriga kula nool iyo ummadda inteeda kaleba waa inuu turo qofku dadka qaarkood maanta oo xanuunkaasi lagu sheegay markii lagu yihi orado gurigaagii fadhiiso way diideen sida dadka caafimaadka ka shaqeeyey qaarkood ay noo sheegeen ha fadhiisan mayna naga tag bay ku yidhaahdeen dadkii baana iska dhex qaadeen kuwaasi naftoodana way dhibayaan ummadooda iyo dadkoodana way dhibayaan diintoodii ilaahay u soo dejiyeyna way khilaafayaan waxaa kaloo iyaduna jirta dadka dabadaha ka yimaada iyadoo xaaladan oo kale ay tahay inta awood loo leeyahay isu socodkaba in la joojiyo iyadoo loo qiyaas qaadanayo taacuunka oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi qofka jooga dhulka uu ka dilaaco iyo aanu ka bixin qofka ka maqanina iyo aanu soo gelin maadaama xanuunkii qofku uu qaadi karo oo meel kaleoo ka badqabtiyo dad kaleoo ka badqaba uu u rari karo inay qaadaan uu sabab ugu noqon karo laakiin dadka soo gelaya meel ay waddanka ka soo galaanba iyaguna waa inay ogolaadaan muddada karantiinka oo ah labada usbuuc shan iyo tobanka cisho ama afar iyo tobanka cisho oo aan la xidhahaynoo la dejinaayo meel waxa weeyaan iyaguna ay isku hubsanayaan haddii ay wax qabaanna dadka muslimiinta ah dhibkoodii lagaga celinayo iyagaanay arrintaasi dan u tahay oo ninkii ama gabadhii dabad ka timiin isagoo xanuunka qaba oo calaamadii weli aanay ka muuqan intuu gurigiisii la tegi lahaa uu sadhayn lahaa dadkiisa isaga ayay dan u tahay gurigiisa laga bilaabo ummaddana dan bay u tahay mar haddii dowladdu arrinta ay amar ku bixisana waa waajib sharci ah oo ay tahay in lagu adeeco qofku inuu ka dhuunto si dhuumashaa waddanka uu ku soo galo ama uu baxsado ama uu diido uu yidhaahdo anigu karantiinka geli maayo wax u bannaan maaha isaga dhibaato lala doonayaa ma jirto maslaxadda ummadda ayaa la eegaya mafsadada iyo dhibaatadana waa laga hortegaya ilaahayna wuxuu ina amray dadka madaxda inuu ah muslimiinta ah wixii aan macsiyo ahayn inaynu ku adeecno maxaad u malaynaysaa wixii dan iyo maslaxa inoo ah ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa aiicu rasuula wa ulilmri minkum ilahay wuxu uhi ilaahay adeeco rasuulka adeeca dadka talada iyo maamulka idin haya ee idinka idin ka mid ee muslimiintaana adeeca rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay amiirka muslimkaa qofka adeecaa inuu nebi maxamed adeecay qofka nebi maxamed adeecaana inuu ilaahay adeecay man aaaca alamiira faqad aacanii waman aacanii faqad aaaca allah qofka caasiya inuu rasuulka caasiyey ee amarkiisa diidaa qofka rasuulka caasiyana ilahay buu caasiyey man casa amiira faqad casaanii waman casaanii faqad casa allah waa dembi weyn arrinta noocaasi ah cisyaanu wulaati umuur amaradooda diinta waafaqsan ama aan ka hor iman ahayn maslaxadiiyo danta ummadda ay ugu jirto in la khilaafaa waa dembi weyn waxay maanta ka cabanayaan dadka howlaha ku shuqloon in qofkii la karantiimeeyo dadkiisii laga fadhihi laayay oo suldaankii reerkooda iyo caaqil iyo odayaal iyo hadduu inan yahay aabbihii iyo hadduu ruux dumara yahay ninkeedii iyo ay mar walba dul taagan yihiin o leeyiin qofkan waxba ma qabee waa caafimaad qabaayo soo daaya ma mana aha arrintaasi mid ay damaanad qaadi karaan waxaa dhici karta qofka xanuunku inuu ku jiro isla markaana acraadiisi amaaradihiisi iyo tilmaamihiisi weli aanay ka muuqan oo aanay kasoo ifbixin dadka caafimaadka aqoonta uliisay sheegeen ee cilmibaadhista lagu ogaayo dadka qaarkood kamaba muuqdaba aslanba ilaa uu ka baxayaba laakiin waa gudbiyayaal oo dadka ay dhex galaan waxay sabab u noqon karaan xanuunku iskii uma gudbe waxay sabab u noqon karaan ina xanuunkii waxa weeyaan dadkaa kalena ay qaadaan waxyaabaha horena aynugu talinay haddana maadaama xaaladdu sidii horeba ay kasii adag tahay aynu aadka ugu celcelin waxaa ka mid a waxaa la ysku waafaqay xanuunka dadka ugu nugul inay yihiin dadka da-da ah ee manaacadooda ama difaaca jirkooda uu yaraaday iyo dadka qaba xanuunada inta badan sida loo bartay aan laga bogsan ilaahay cidduu doono waa ka shaafihi karaah dadkaasi inay ugu nugul yihiin ayaa la ysku waafaqay dadka adduunyada xanuunkan u dhintayna dadka ugu badan ay yihiin dadkaasi is-ilaalin dheeraada ayaa la gudboon waxyaabaha la ysku ilaaliyana waxaa ka mid a marka laga yimaado talasaaradka ilaahay iyo ilaahay in la magan galo ilaahay la baryo in meelaha dadku ay isugu imanayaan masaajid ha noqoto suuq ha noqoto meel kale ha noqoto aanay tegin oo xataa salaadaha faralka guryahooda ay iskaga tukadaan oo xanuunkan aynu ogsoonnahay ee dhibaatada leh baqaha dhibkiisa laga baqanaya wuxuu ka daran yahay baqaha laga baqo roobku markuu da-ayo dhibaatada uu dadka geysto u geysto waxaanaynu ogsoonnahay in rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam marka uu roobku da-ayo muadinka uu amri jiray se bukhaari iyo muslimba ay wariyeen inuu aadaanka ku daro alaa salluu fii rixaalikum guryihiina iskaga tukada bimacnaa jamaacadii inaad ka tagtaan ruksad baad u haysataan guryihiina iskaga tukada roobka culimadu ay yidhaahdeen jamaacadii waa looga hadhi karaana waxay yidhaahdaan waa roobka qofka marada ka qoynaya dhibaato intee leeg buu roobkaasi qofka u geysan karaa ama looga baqayaa intay la ekaanaysaa dhibaatadiisu marka la garab dhigo dhibaatada xanuunkani uu leeyahay iyo baqaha laga qabo bal waxay sheegeen ahlucilmiga qaarkood waxyaabo kale oo arrinkan aada uga sahlan oo hadduu qofku ka baqanayo tusaale ahaan dowladdii amiirkiibuu ka baqanaya inuu dulmi ku xidho ayuu ka baqanaya jamaacadiiyo jumcaba uu uga hadhi karaba dhana gurigii iskaga tukan karaa ama masaajidkiiba waxaa u dhex fadhiya nin dayn ku leh oo ku dhex qabanaya oo kalarhka ku dhagaaya wuxuu dayntii iskaga bixiyana ma haysto qaanabaada iyo iyo dhibaataynta noocaasi ah isagoo ka cararaya jamaacada waa iskaga hadhi karaayo guris gurigiisu iskaga tukan karaa bay idhahdeen arrimo badanoo kuwaas ay tusaale u yihiin ayay culimadu sheegeen qofku jamaacada iyo jumcaba inuuga hadhi karo oo gurigiisa uu iskaga tukan karo maxaad umalaynaysaa marka xaaladdu ay sidan ay tahay xanuunkiina maalin walba laynoo sheegayo dad cusuboo kusoo kordhaya iyo kuwo kaleo waxa weeyaan u dhimanaya laa shaka in ruksada dadkaasi ay u haystaan inay guryahooda iskaga tukadaan ay ka weyn tahay ruksada dadka aynu sheegnay iyo xaaladaha aynu sheegnay dadku ay u leeyihiin inay guryahooda iskaga tukadaan waxaa kale oo iyaduna masaaisha muhimkaa kamid a qadiyadda masaajidada iyo isugu imaanshaha la isugu imanayo waad ogeydeen wixii ay dowladda hore uga tidhi iyo wadaadadu waxay yidhaahdeen wadaadadii shiree wasaaratulawqaaf looga yeedhay bayaan bay soo saareen ay leeyihiin haddii ay daruura timaaddo sida xanuunada faafo oo kale jumcaha iyo jamaacadaba waa laga hadhi karaa haddana markii dambe waad ogeydeenoo hadal baa ka soo noqday oo daruura ma jirta iyobay wadaaddo fara badan yidhaahdeen iyagay hadda u taallaa in dib loo weydiiyo la yidhaahdo hadda daruuradii ma la gaadhin mise lama gaadhin hadday yidhaahdaan weli daruuradii lama gaadhin iyaga ayaa la weydiinaya goorma daruurada la gaadhaya marka imise marka imise qof xanuunka laga helo markuu imisa marka imise qof u dhintaane la aaso ee xabaalaha la geeyo ayay daruuro noqonaysa waa arrin u baahan marka icaadatu nadar in lagu sameeyo oo dib waxa weeyaan ay u eegaan culimaduna inay gaadhaan go-aamo kala duwan masaajidna la xidho masaajidna furnaado mid salaada taraawiixda laga joojiyo midna sidiisii loogu tukanayo ummadda anfici mayso ummaddani waa ummad meel wada degan oo isu soconaysa kii hargeyse ku tukaday salaada cishaayi baa salaada subaxna boorama ku tukanaya kii maqrib berbere kusoo tukaday ama burco ayaa cishaayi hargeyse ku tukanaya magaalada dhexdeeda qofkii marba masaajid buu tegaya markaa masaajidadu go-aan midaysan bay u baahan yihin waa xilliga ay isu iman lahaayeen culimadu oo arrinta noocaasiya ay isla eegi lahaayeen si aanay hadhow toolo u dhicin in iyaga la eedeeyo oo la yidhaahdo iyaga ayaa taladii maqli waayey oo dadkii isu keenay oo u yeedhay oo u sababay xanuunkani inuu waxa weeyaan faafo oo meelaha markaa loo filayo maadaama dadku aad ay ugu soo noqnoqonayaan isla markaana ay imanayaan dad aan meelaha kale tageenba dad aan suuqna tageen meel kaloo lagu xoonsay in aan tageen ayaa masaajidka imanaya marka hadhow intii ay eedda noocaasi iman lahayd ee culimada iyo dadka ay diinta u hayaan ay u sheegayaan arrintaa ay isku nici lahaayeen hadda intay goorigoor tahay inay isu yimaadaan oo go-aan midaysan ay gaadhaan ayaa la gudboon oo weliba wasaaraddu iyadaa udubdhaxaadee ay isugu yeedho haddii kale imika arrintu waxay u muuqataa isku tuurtuur bay u muuqataa dowladdana waxay leedahay culimmadu go-aan ha gaadhaan iyagaa dadka diinti u haya masaajidadiina haya wadaadadiina waxay leeyihiin dowladdu iyadu go-aan ha soo saarto ha dhow toolana cidda eedda qaadan doonta haddii ay dhibaata dhacdo ilaahay baynu ka magan gelaynaaye la garan maayo iyaduna isku tuurtuurka noocaasa ayuunbay ku dambayn doontaa dadka kale ee weli ay masaajidadu u furan yihiin inta go-aan la gaadhayo waxaan leeyahay war masaajidka bal salaad jamaacabaad u timaadaan iyo salaad jumce meelaha kale wax allaale wax loo tegaya aanu jirin een diinna loo tegahayn iyo cibaado adduunyana aan loo tegahayn war bal hala yska daayo oo in la kala fogaado meelaha dadku ay ku badan yihiin qofku uu iska daayo wixii ay daruura keento mooyaane waxay ka mid tahay waxyaabaha sida tajribada hadda lagu ogaado ilaahay sababta uga dhigay xanuunkan faafitaankiisu inuu yaraado oo uu soo ururo uu koobnaado waana arrin dadkii inaga cilmi iyo caqliba badnaa inaga horreeyay inaga khayrka badnaa xanuunada sidan oo kalea ee faafa in lagaga hortegi karo ay sheegeen oo aacuunkii aacuunu camawaas lo odhan jiray ee ka bilaabmay tuulada magacaa leh oo ku taalo falastiinta ay yuhuuddu haystaan ee shaam ka mid a dad badanna ay ku dhinteen ilaa shan iyo labaatan kun oo qof asxaab ay ku jireen khayr badnaa macaadi ibnu jabal qofkii isagu isla waad khayr badan tahay oo xanuunadani kuguma dhacayaan ha u fiirsado mucaadi ibnu jabal nebigu wuxuu tilmaamay yowma alqiyaama culimada ummadda nebi maxamed markay yimaadaan dhagax masaafo tuuriya lagu gaadhsiiyey isagoo ka horreeya inuu imanayo bimacnaa waa ka fadli badan yihi haddana daacuunkaasaa dilay abu cubayda saasoo kale oo ka mida raggii aadka u fadliga badnaa isaguna daacuunkaasi ayuu u dhintay camr ibnu caas iyo rag dad fara badan oo kale oo saxaabo iyo taabiciin ba lahay oo aada u khayr badnaa oo khayru haadihi lumma ka mid aha ummaddan dadkeeda kuwa ugu khayrka badan camr ibnu caas markii uu tegay shaam dadkii muslimiinta ahaa tal uu soo jeediyey waxaanu ahaa sida laysku waafaqsanyayn in aada u caqli badan nebi maxamedna iimaan buu uga markhaati kacay oo rasuulku wuxuu ihi ibna caasin muminaan labadaa inana uu dhalay caas waa laba muminiina waa camr ibnu caas iyo walaalkii wuxuu ku ihi war xanuunkani waa sida dabka oo kale dabkana waxaynu ogsoonnahay dabku hadduu bannaan usoo baxo oo wuxuu gubo oo uu kusii noolaado uu waayo ma sii socdo wuu baktiyaa wax urursanoo uu qabsado oo haddana wax kaloo urursan uu uga sii tallaabo ayuunbaa dabku inuu sii socdaa ay ku suurtoobaysa marka wuxuu ihi xanuunkani waa daboo kale tafaraqu fi lawdiyati waljibaal war buuraha iyo golaha iyo togaga iyo meelaha u kala kaca oo urursanaantan iska daayay buuri camr ibnu caas radia allahu canhu saxaabiga uu nabigu alayh salaatu salaam iimaanka uga markhaati kacay dadkeennii maanta waa loogu celceliyey intuu xanuunkaayo socday waynu maqlayna isu urur iyo isu imaansho badan oo diin iyo adduunye midnaba aan laga faa'iidahayn sabab keenaysaana xataa aanay jirin ayaa dadkeenni maanta looga taaglayay dhalinyarteenni iyo in waayeelkeennii ka midiba weli maqaaxiya ay fadhiyaan iyagoo jilbaha iskula jira oo goradda isgeliyey waxay qabaanna iyagoo aan is-ogeyn halkaasi ayay ka sheekeynayaan gaar ahaan habeenkii maadaama hadda ay rabadaan tahay marka laga baxo salaada taraawiix haddaad marto shaaricyada magaalada ku yaalla wajadaha wajahadaha kusoo jeeda waxaa dad fadhiya waad yaabaysa suuqii bay dadku iska tegayaan oo muraad weyn aanay u lahayn qaar qaad bay ku urursayin oo habeen dhaweydu aan u dhaadhacay suuqaasoo qof aan dawo uga doonay ilaahay yaa buu i keenay sida qaadka gidaarada loola fadhiyo iyo sida ay dadku ugu urursan yihiin sidii horeba way ka badantay maxaa loo joojinayay ee dowladdu ay ku sababaysay xanuunkan ayuu faafitaankiisa sabab u noqon karaa soo may ahayn lio waxa intaasoo qof ay iska daba taabanayaane isku isu soo ururna sababaye waxaad moodaa in intaa xaaraantee soo gelaysa ee daroogada ah marka horeba xaaraan tahay iminkana amarka dowladda kusii xaaraantimowday xaaraannimadeeda ee kusii adkaatay ila laba dembi buu gelaya qofka maanta iibinaya ama ka isticmaalaya dembi uu ka galay allaha xaaraantimeeyey dhibaatada uu leeyahy awgeed iyo dembi uu ku galay dadkii madaxda muslimiinta ee u talinaya yihi hala joojiyo oo uu khilaafay oo amarkoodii uu ka hor yimi kiibaa maanta sidaa loogu urursan yahi oo dad ay isula imanayaan ee wada qayilayaan qaarna ay iibinayaan kuwo kalena ay kusoo ururayaan xataa kuwii iibinaayeybaa meelaha qaarkood isu soo ururaayo oo dhinacyada waxa weeyaan isku haya oo xataa kala durka garan waaye waxaan odhan lahaa war haddaanay waxbay nagu dhicin waana sida ilaahay aynu ka rajaynayno waa alxamdu lilah waa sidaynu doonaynay war waxbaa dhici kara xanuunkani intaa wuu kasii badan karaa haddaba waad arkaysaan dhowr maalmood gudahood baa afartan qof la sheegaya iyo dhimasho iyaduna tiro ah shan qof ama lix qof durba la sheegaya marka ha dhow toole si aan la ysu canaanan oo qofna aan u odhan alla talooyinkii miyaan maqlo oo aanu ugu dhicin lowdii uu rasuulku inoo diiday u uhi wain asaabaka shayun falaa taqul low anii facaltu kada wakada faina low taftahu camala shayطaan walakin qul qadar allahu maa shaa facal si aanay taasi u dhicin oo hadhow shaydaanku aanu qalbigaaga murugo ugu ridin war hadda ayaynu weli bad qabnaa hadda ayaynu weli maraynaa meel sahlan war imika talooyinka aynu qaadano talooyinka aynu maqalno oo aad iyo aad aynu ugu dadaalno inaynu dhegaysanno waxa weeyaan talooyinka laynoo soo jeedinaayo aynu maqalno hadda waxaaba soo gelaysa ciiddii waxaanad moodaa dadku ilaalintii naftooda inay ka fadilayaan maryo yaryaroo cusub ay xidhaan faral maaha maro cusub inaad xidhato maanta waxaa kuu fiican suuqyadaa zaxmadda inaanad teginba oo maalinka ciiddana dharkaagii horead haysatay ka ugu fiicanaad haysatay intaad maydhataad xidhato ila waajib maaha faral maaha oo dambaabi maysida naftaada inaad ilaalisaa ka mudan oo ka awleysan inaanad maalinta ciidda dhar cusub aanad xidhan oo dharkaagii hore waxa weya inaad xidhato inaad maalinta ciidda dhar cusub xidhato waxaa ka mudan oo ay tahay inaad ka horeysiiso ilaalinta aad naftaada ilaalinayso diinta islaamku nafta ilaalinteeda waxay ku darray ku dartay maqaasida waaweyn waxaanay u timi inay ka hor tagto wax kasta oo nafta go-itaankeeda ama dhibaata inay soo gaadho keeni kara ama sabab u noqon kara ayay diinta islaamku u timi waa maqaasida waaweyn shareecada islaamku ay la timi oo culimadu kutubulmaqaasid iyo kutubta kaleba waxa weeyaan ay ku sheegaan qofkii ruksadii qaata hore loo sheegay wasiirka awqaafta iyo madaxweynuhuba ay sheegeen oon isagoon da-na ahayn qof xanuuno hore lahaanaan ahayn oo dhalinyaro caafimaad qaba baqaha jira awgii maanta gurigiisa ku tukada isagana waxaan leenahay dambaabi maysa xataa haddii la dhaha salaatu ljamaaca waa faral iyadoo culimada badankoodu ay yidhaahdeenba waa sunne waa mustaxab raaji haba noqoto daliil ahaan inay faral tahay sidaan aaminsannay axaadiista nebigu alayh salatu salaam ay tilmaamayso laakiin faralkaasayna horeba u tilmaannay baqa jira waa looga tegi karaa oo saansaantiisa iyo asbaabtiisa ay muuqato baqaha maanta jirana waynu aragnaa maanta dad fara badani may dhegaysanahayn wacyigelintii la sheegaya intaan dad tiradan leeg xanuunkaan laga helin laakiin maanta markii la yidhi koob iyo toban baa shalay laga helay maanta lix baa laga helay berrina mooye wax soo yeedhi doona intaasoo qof baa nafbaxay oo dhintay dad fara badan iskood bay isaga daayeen masaajidada masaajidada intii hore ugu tukan jirtay iyo inta maanta ku tukataa masaajidada qaarkood anigu aan arkay aad bay u kala badantay masaajid baan salaada subax ku tukan jiray salaada subax buuxsama oo xaafad aada u dad badan masaajido kalena aanay ku dhaweyn ayuu ku yaalla salaada subax rabadaanti waa buuxsami jiray bal iyadoo rabadaan ayba mararka qaarkood salaada subax buuxsami jiray saakaan eegayo afar saf baan ku tukanay intii kaleba way iska bannaanayd dad baa xanuunkii laga helay iyo iyo qaar baa u dhintay baa dad fara badan reebtay soo maaha tii laguu sheegaya taasun bay ahayd ee marka horeba aad ka dhagaadeegeysa war baqahan oo jira awgii si aanu qofku naftiisa dhibaato ugu saabin dad dadka kalena aanu dhibaato u saabin hadduu ruksadaa iska qaato oo gurigiisa uu iskaga tukado ajarkii uu jamaacada ka heli laha inuu helaa loo rajeynaya oo nabigu calayh isalaatu salaam wuxuu sheegay qofka cudurdaar awgii uga hadha ama u daaya acmaashii uu samayn jiray ee uu jeclaa uu niyeysnaana inuu sameeyo in ajarkoodii loo qoraayo wax allaale iyo wax ka khasaaraya ama ka baaqanayo xagga ajarka iyo xasanaadkaahi inaanu jirin arrinta noocaasi ah haddii ay xaaladdu sidan kasii adkaato dadka iyadoo aanay cidibo u sheegin bay iska qaadan doonaan lakiin anu waxaan leeyahy inta ay sahlan tahay ha la qaato dumar guryahooda ha joogaan xataa adeega ay u tegayaan suuqyada ha koobaan oo ha ururiyaan oo halkay maalin walba ka tegi lahaayeen intii suurtagale ugu yar ha kusoo koobaan masaajidada marka horeba nebigu dumarka wuxuu ku uhi wabuyuutuhuna khayru lahuna guryahooda u khayr badan iminkana guryahooda u khayr badan xaaladan aad arkaysaana way jirtaa guryahooda ku tukadaan caruurta yarare marka horeba salaade aanay faral ku ahayn waxba yaan lagu soo dayn masaajidada iyo suuqyada iyo meelaha kaleba salaada guryaha ku tukada ha la yidhaahdo oo meelaha dadku ay isugu imanayaan caruurta yararyaa lagu soo dayna waxaan leeyahay adigu haddaad isleedahay waad xoog weynto waad caafimaad qabtaa oo xanuunku xataa hadduu kugu dhaco waxba ku yeeli maayo iyadoo ay dhici karta in wax ku yeelo oo dad badanoo xoog ahay oo caafimaad qabay ayaa maanta u dhintay waa qof iyo ajashii weeye cid u dhiman doontana ilaahay baa subxana wa tacaala og waxaad ogaataa inaad xanuunka u geyn karto dad eheladaada ah jaarkaaga ah qaraabadaada ah muslimiinta walaalahaah oo iyagu taag daran xanuunaha ayaa ogeed amaba se iyagu waxa weeyaan da-ah oo si da ahaanba waxa weeyaan u jilcay markaa qofku inuu naftiisa u qura eega maaha haddaanu xataa qofku naftiisa u turahayn oo dhibaatada mutawaqaca ee la filanaya dhici kartaan uga turahayn inuu dadka kale u turo ayaa waajib ku ah oo la gudboon ilahay baynu subxana wa tacala weydiisanaynaa xanuunada iyo dhibaatooyinkooda inuu inabaalmariyo ilahay baynu ka magan gelaynaa ilahu naga badbaadi ilahu muslimiinta o dhan ka badbaadi ilahu dalkaiga ka badbaadi ilahu dadka uu ku dhacayna duri fudud uga dhig oo dhakse ay uga bogsadaan ilaahu kuwii u dhintayna u naxariiso ilaahay ow awood iyo xeelo toona ma lihin waxna ma qabsan karno kaalmadaada la-aanteed ilahu noo kaalmee ilahu addoomahaagi oo ducaafaabaauna ilahu waadna aragtaa waad aragtaa ilaahay ow dadkayga dacfigooda waad aragtaa dhinac walba hadday noqoto xagga awoodooda iyo hadday noqoto xagga imkaaniyaadka caafimaadka ilaahu noo naxariiso ilaahu taagdaradeeda noogu naxariiso addoomahaagii baanu nahaye ilahuna badbaadi وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا